bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kalebe waxaan u wanaagsanayeen hodeedii kalenahay khiyaartaana dhegaysataa caawa waa habeen talaadaha arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha maarso laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqonayo faahfaahinadii ugu dambeeyey dagaal qaraar oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanku isku dhinaca iyo al-shabaab ku dhex maray deegaan hoostaga ah degmada xaradheere ee gobolka mudug ee soomaaliya waxaa idiinsoo gudbin doonaa faahfaahin iyo macluumaad ku aadan dagaalkaasi qodobada kale aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre oo si adag kaga hadlay waxbedelka dastuurka dalka oo ay ku hoolan tahay madaxtooyada soomaaliya war uu soo saaray ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaad caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan haddii rabweynuhu idmo dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay shir u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo bangiga adduunka oo markaasi qabsoomay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayo ayaanu idiin soo gudbin doonaa shirkan u dhexeeyey bangiga horumarinta afrika iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxbaha kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona macluumaadkii ugu dambeeyey dagaalkii maanta gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya deegaanka daarunicmo ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markii weerar ay kusoo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab caawa ayaan idiin soo gudbin doona haddii rabweyne weydmo qodobadaasi wixii soo koreeyaa dhegeysan doontaan axmed cali maxamed jaaja ayaa farsamada ku jira mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
war haya saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habee wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan muujadda hirka dhidhalkeedu yahay kow iyo sagaashan iyo bixshan magaarsiis efamkaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale efamku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo shir jaraa'id ku qabtay markaasi ama ra-isul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadda ee dalka gaar ahaan arrimaha la xiriira waxkabeddelka dastuurka dalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa si gaara waxa uu dul istaagay arrimaha waxkabeddelka dastuurka dalka waxaana uu eedeyn kulul u jeediyey madaxtooyada soomaaliya iyadoo uu sheegay in hanaanka hadda loo wado waxkabeddelka dastuurka dalka sidoo hadalku u dhigay in dalka bohol uu ka ridi karo waxaana uu ka digay olaa wax kabeddelka dastuurka ah ee socdo isaga oo adkeeyey warkii ka soo baxay puntland oo ay ku diidaneyd wax kabeddelka dastuurka dalka haddaba aan wada dhegaysano xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo khudbad dhinacyo badan taabanayso uu ku weeraray ee, madaxtooyada soomaaliya islamarkaasina ee, dhinaca kaleeto uu kaga hadlay arrimaha wax kabeddelka dastuurka dalka iyo xaaladda guud ee wadanka الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo qodobo kooban oo ku aadan geedi socodka dastuurka dalka sida aad wada og tihiin yagleelkii jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya sannadkii labada kun waxaa la kowsaday dadaallo lagu baadi goobayo dastuur ay heshiis ku tahay bulshadii soomaaliyeed ee ku kala irdhowday burburkii dowladnimada iyo dagaaladii sokeeye labaatan iyo laba sano ayayna nagu qaadatay inaan ku heshiinno dastuurka ku-meelgaarka ah ee aan maanta haysanno oo agosto kowdeedii laba kun iyo labiyo tobankii ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen siddeed boqol iyo labaatan iyo shan ergo oo wakiilo ka ahaa dhammaan bulshada soomaaliyeed dastuurkan oo ay dowladnimadeennu ku dhisan tahay waxaa gundhig u ah mabaadii ay dadka soomaaliyeed uga soo heshiiyeen hayaankii dheeraa ee aan ku baadi goobaynay dowladnimadeenna sida inay soomaaliya tahay jamhuuriyad muslim ah federaali ah dimuqraadi ah xisbiyo badan oo ay caasimaddeedu tahay magaalada muqdisho waxaa kale oo mabaadii dhaqan gashay noqday awood qaybsiga dalka iyo inuu baarlamaanku saldhig u yahay dowladnimadeenna mabaadiidaas ay dadka soomaaliyeed ka soo heshiiyeen oo gundhig u ah haykalka dowladnimadeenna ma ahaan go-aanno si fudud loogu bedeli karo damac siyaasadeed iyo rabitaanka koox gaar ah ama ma ahan go-aanno baarlamaanka labadiisa aqal ay ku filan yihiin ee waa go-aan u baahan in ummadda soomaaliyeed oo dhammi ay heshiis ku yihiin dastuurku waa heshiis ummadeed oo ka dhexeeya dhammaan dadka soomaaliyeed shacab iyo dowladba waxaana sharciyadiisa hirgelintiisa iyo kalsoonida lagu qababa go-aaminayaa hanaanka loo marayo qabyatirkiisa dastuurkan ku-meel gaarka ahi wuxuu dhigayaa habraacyo qeexaya hanaanka loo marayo dib eegistiisa iyo dhammaystirkiisa in la bedelo afartan iyo shan qodob iyo sagaashan iyo toddoba fakhradood lasoo kordhiyo sagaal iyo toban qodob iyo sagaashan iyo afar fakhradood oo aan ku jirin dastuurkan ku-meel gaarka ah la tiro saddex qodob iyo lix iyo labaatan fakhradood oo horey ugu jirtay dastuurkan ku-meel gaarka ah ma ahan dastuur la dhammaystirayo ee waa dastuur cusub oo loo qorayo ummadda soomaaliyeed iyadoo aan heshiis lagu ahayn waxaa xusid mudan in madaxda dalku aanay xitaa ku dhaqmin habraacii ay sida sharci darrada ah u ansixiyeen oo ay qorayaan dastuur cusub iyadoo uusan xitaa koorumka baarlamaanku dhammaystirnayn isticmaalayaanna habraacyo cusub oo aan la ansixin dastuurkana waafaqsanayn waxay ahayd inaan dadka iyo dalka wakhtiga laga lumin oo juhdigan aan midho dhalka ahayn loo weeciyo arrimaha mudnaanta u leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ee u baahan heshiis siyaasadeed oo dhab ah sida hanaanka federaaliinta maaliyadda dalka wadaagga khayraadka dabiiciga ah federaaliinta garsoolka jinsiyadda soomaaliga awood qaybsiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya maqaamka caasimadda iyo in la yagleelo golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuurka si ay dowladnimadeennu u saldhigato dowladnimada soomaaliya waxaa maanta tabasho uga maqan somalilan halkii ay shacabka soomaaliyeed sugayeen in somalilan laga qanciyo tabashooyinka ay qabaan si ay qayb uga noqdaan geedi socodka dowladnimadeenna waxaa yaandaro ah inay madaxda dalku ay maanta kala dhantaalayaan soomaalidii ku wada joogtay heshiiska siyaasadeed oo ay gaarayaan go'aano waaweyn oo taabanaya haykalka dowladnimada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka iyadoo dowlad goboleedka puntland aanay qayb ka ahayn waa dhaqan abuuraya khilaaf kala shaki ah iyo hubanti la-aan siyaasadeed dhaawacna ku ah hayaanka dowladnimadeenna midnimada dadkeenna iyo dalkeenna iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan sidaa daraaddeed madaxda qaranka gaar ahaan madaxweyne xasan sheikh ugu baaqaya inaanu ka leexan dariiqii aan ku wada baadi goobaynay siyaasad loo dhan yahay ogaadaana in dadka soomaaliyeed aanay iloobin hadalladiisii ahaa in qof keligiis ahi aanu talada dalka isku koobi karin si aan dib loogu noqon dariiqii adkaa ee aan ka soo marnay dowladnimada aan maanta haysanno guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xildhibaanadiisa dhammaantood waxaa horyaalla mas-uuliyad culus oo ay indhaha ku hayaan shacabka soomaaliyeed oo la il daran qaranjabka aan muddada dheer ku jirnay kasoo kabashada qaranjabkaas aan muddada dheer ku jirnayna waxay ku xiran tahay go-aanka aada idinku maanta ummadda soomaaliyeed u qaadaan waxaan sidaa daraaddeed rajaynayaa inaad u hiilisaan dalkiinna iyo dadkiinna kana fogaataan go-aan kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa baqaarkii tagtib maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtib jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sirdo simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega idahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo saluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet
waa hagaaga dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaan hoostaga degmada xardheere ee gobolka mudug ee soomaaliya dowladda ayaa sheegtay in halkaasi ay ciidamada howlgal ay ka fuliyeen ay ku bartilmaamaysadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab islamarkaasina looga dilay xubno ka tirsan degalyahanadaasi warkan oo lagu faafiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ay fuliyeen ciidamada dowladda laga fuliyey goob ay isku aruursanayeen maleeshiyaadka al-shabaab waxaana la xaqiijiyey ama dowladdu ay sheegtay in deegaanka ay isku aruursanayeen ciidamada dowladda ay tageen halkaasina dagaal qaraar uu ku dhex maray ciidamada dowladda oo garab ka helaya al-shabaab iyo sidoo kale waan idhaahday ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab xaaladda ayaa lasoo sheegaya inay aada u degan tahay inkastoo dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo aagga degmada xardheere ee gobolka mudug ee soomaaliya xardheere waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn uga xooganaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sanada ka hor hase yeeshee ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay la wareegeen dhinaca kaleeto haddii aanu fiirino dhegeystayaal faahfaahina ayaa iyaduna waxay ka soo baxayaan dagaal waa berigii hore ee saakay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka daarunicma oo isaguna ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya dagaalkan ayaa yimaaday kadib markii maleeshiya ka tirsan al-shabaab ee weerar ay ku qaadeen fariisanaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku lahayeen halkaa waxaana la tilmaamay in halkaa dagaal qaraar uu ku dhex maray ciidamada dowladda ayaa saraakiil ka tirsan waxay noo xaqiijiyeen in iska difaaceen degaalyahanada weerarka soo qaaday iyadoo sidoo kaleetana ay guule ay sheegteen labada dhinac wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay ka soo baxeen deegaanka kahor inta aysan maleeshiyada weerarka soo qaaday markaa aysan soo weerarin deegaanka daarunicma hase yeeshee marka deegaanka weerarka uu ka dhacay ayaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka meel bannaanka deegaanka daarunicmo joogay halkaa ay dib ugu noqdeen duqeymo ayaa la wariyey in ay ka dhacday aagga halkaasi oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey dagaalamayaashii ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab gudaana intaas ayaan jeclaa inaan caawa kusoo afmeero barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho nabadgelyo